wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa sheegay in dowladda ay bixinayso qarashaadka imtixaanka qaranka islamarkaana aan wax lacag ah laga qaadi doonin ardayda sanadkan ka qeybgalaysa imtixaanka qaranka ee bilaaban doono toddobiiyo labaatanka bishan wasiirka ayaa tilmaamay in arrintan looga gol leeyahay wax ka qabashada duruufaha ay waalidka soomaaliyeed ay caruurtooda wax ku baraan wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ugu horeyn ka warbixinaya qaabka loo qaadayo imtixaanka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad weyn u ah in la soo gaaray gabagabadii sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo labo laba kun labaatan iyo saddex iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dhammaystirka sana dugsiyeedka ayaa waxaa la bilaabi doonaa imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiga sare ee fasalka labiyo tobanaad maalinta ay bishu may tahay toddobiyo labaatan waxaanu u dhammaan doonaa soddon iyo kowga bisha may farxad ayay inoo tahay in sana dugsiyeedka uu gabagaba yahay iyada oo howlo badan ay soo qabteen macallimiinta ardayda howlwadeennada waxbarashada qeybaha kala duwan ee bahda waxbarashada iyo waalidiinta iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rajaynayaa in diyaargarowga fiican ee wasaaradda waxbarashadu ay u gashay in imtixaanadu ay ku dhacaan jawi nabadgeliyo oo wanaagsan ee qeybaha kale ee bulshaduna sidoo kale nagala qeyb qaataan sidii habsame u socodka imtixaanada loo xaqiijin lahaa ama dhinaca nabadgelyada ha noqoto ama dhinaca ardayda ee imtixaanada galayso in laga taageero loona fududeeyo ee waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan ciriiriga ah ee weliba ay ilmaheennu u diyaargaroobayaan ama ay gelayaan imtixaanada dugsiga sare waxaan aada iyo aada uga rajaynayaa ardayda soomaaliyeed inay kalsooni badan naftooda ku qabaan ilaaliyaan anshaxa ardaynimo iyo anshaxa mas-uulnimo iyaga oo noqon doono mas-uuliintii berito marka ay hadda waxbarashadooda heerkan ay dhammeeyaanna aadi doono waxbarasho heer kasii sarreyso haddii ilaahay yidhaahdo
sidoo kale wasiirka waxbarashada ayaa waalidka soomaaliyeed ugu bishaareeyey in sanadkan laga cafiyey lacagaha imtixaanaadka
annaga oo tixgelinayna duruufaha qoyska soomaaliyeed uu ku sugan yahay waxa aanu ka cafinay ardayda inay bixiyaan lacaga imtixaanka la xidhiidha wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ayaa bixinayso kharashka imtixaanka ee sanadkan ardayda ee imtixaanka galayso annagoo horey ugu dhawaaqnay una hirgelinay in wasaaradda waxbarashada ay joojisay lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay shahaadooyinka ardayda dugsiga sare ay qaadanayaan waxaan u rajaynayaa dhammaan ardaydeenna macallimiinteenna iyo waalidiintoodaba guul inuu sana dugsiyeedku inoogu dhammaado